ardayga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamuud yuusuf maxamed alwaaxa weeye dugsiga alwaaxa graydkiisu waa ee celceliskiisu waxa weeye lix iyo sagaashan dhibic koob iyo toddobaatan macnaha marka lasoo gaabiyo waa boqolkiiba toddobiyo sagaashan weeye marka lasoo gaabiyo one point seven one ardayga ku xiga waa maxamed xasan ciise faarax waa boosaaso sare dugsiga sare ee boosaaso ninkaasu waa ee wuxuu helay shan iyo sagaashan dhibic toddobiyo konton isagana marka lasoo gaabiyo waad aragtaan waa lix iyo sagaashan boqolkiiba ko marka hoos loo soo dego maxamed axmed cabdi yuusuf alnajax weeye ee buu helay saddex iyo sagaashan dhibic toddobiyo konton marka lasoo gaabiyo waa afar iyo sagaashan buu ninkaasu helay boqolkiiba waxaa ku xiga jaamac maxamuud faarax waa gambool waa saddex iyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan waa qofkii afraad qofka shaganaad waxa weeye cabdulaahi siciid suleymaan yuusuf imaamu shaafici weeye ee buu helay saddex iyo sagaashan dhibic afar iyo toban qofka qofka lixaad waxa weeye cabdulcasiis xasan xuseen waa waa dugsiga sare ee boosaaso waa saddex iyo sagaashan buu ninkaasu helay boqolkiiba darajooyin aad u sarrey weeye qofka toddobaad waa gabar weeye nashaad ibraahim maxamed muuse waa waa dugsiga sare ee dhahar ee bay heshay waa labiyo sagaashan koob iyo toddobaatan gabadhii halkaas waa runtii waa gabadhii ugu sarreysa halkaas soo gasha qofka sideedaad waa cabdirashiid deeq cabdi waa cumar samatar ee weeye labiyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan qofka sagaalaad waa xabiib cabdi bootaan diiriye waa gambool waxa weeye labiyo sagaashan dhibic saddex iyo afartan boqolkiiba siciid cali muuse waa qofka tobnaad iyo qofka hoose labadaas tobanka toban iyo koob iyo toban baa isku dhibco ah saasay u yimaadeen koob iyo tobanka marka qofka tobnaad siciid cali maxamed ciise alwaaxa weeye eebuu helay labiyo sagaashan dhibic sagaal iyo labaatan qofka ugu dambeeya waa la mid alwaaxa qofka ugu dambeeya koob iyo tobnaad oo isla toban weeye halkaasu waa cabdikariim ismaaciil cabdi shabeel waxa weeye dugsiga sare dhahar waa labiyo sagaashan dhibic sagaal iyo labaatan labadaa qof oo ugu dambeeya isku meel bay heleen